wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa kulan la qaatay madaxda hay-adaha qaramada midoobey ee soomaaliya kulanka wasiirka qorsheynta iyo mas-uuliyiinta qaramada midoobey ayaa lagu gorfeeyey isbeddelka ku yimid yaraynta deeqaha uu caalamku siin jiray soomaaliya iyo sidii looga gudbi lahaa cabdiraxmaan cabdi axmed wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee iskaashiga caalamiga ee jubbaland ayaa markii kulanku soo dhammaaday la hadlay warbaahinta isagoona faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta ka socotay hay-adaha qaramada midoobey waxaan kulan rasmi la qaadanay madaxda hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala jubbaland gaar ahaan kismaayo ayaa anagoo og in dunidu ay marxalad kala gashay wajiye cusub ay yeelatay isbedello badan uu caalam ka dhacay kuwaas oo sababay deeqihii inay yaraadeen lagu caawin jiray wadamada soo koraya gaar ahaan dalka soomaaliya oo hadda kasoo gabanaya burbur iyo dagaallo sokeeye iyo ay u dheer tahay caqabadaha isbedelada cimilada oo dhibaatooyin badan keentay taasoo barakac iyo burbur kaabayaasha dhaqaalaha iyo faqiirnimada ay keentay ayadoo dalku marxaladda adag ku jiro ayaa haddana la wajahaya inay deeqihii yaraadaan marka waxaa biyo kama dhibcaan ah in ay dowladdu la imaato hoggaan cusub iyo hal abuura looga maarmayo deeqaha yaraada waxaan maanta usoo jeedinay hay-adaha qaramada midoobe hoggaan ka bedelan sidii hore aan kula shaqeyn jirnay iyo hal abuuro cusub iyo fikrado oo aan rabno dowladdu inaan hadda qaadano si aan ooga maaranno deeqaha yaraaday hadduu ilahay raalli ka noqdo aad bay usoo dhaweeyeen runtii waanay taageereen wixii hadda ka dambeeyana waxaan bilaabi doonaa sidaan annaga iyo hay-adaha caalamka iyo kuwa qaramada midooba oga wada shaqeyn lahayn hal abuuradaas lagu xalinayo caqabadaha hadda maxalliga ah runtii taasoo ugu horeyso inay dadkeenu isku tashadaan private sectorka iyo dadka ganacsatada ah iyo hay-adaha un-ka iyo kuwa caalamka iyo dowladduba siday isku kaashan lahaayeen sidii hore loo wada shaqeyn jirna si ka duwan looga wada shaqeeyo marxaladaha hadda taagan annagoo ka duulayna inaan bedelno nolosha iyo nidaamkii maxaa lahay iyo geedi socodka aan adeeg bixinta u siinayno dadka masaakiinta insha allah aaday usoo dhaweeyen aadaanay ugu farxeen wixii hadda ka dambena insha allah wax badanaan bedeli doona annagoo ka duulayna fulinta siyaasadda madaxweynaha dowladda jubbaland aad iyo aada umahadsantiin